iyada oo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed isla markaana dalka ku nool ay wajahayaan shaqo la'aan baahsan ayaa waxaa jira dhalinyaro wax baratay balse shaqo ku waayay xilmigay barteen hase ahaatee ku shaqaysta xirfado kala duwan xirfadda sawir qaadista ayaana kamid ah xirfadaha ay ku shaqaystaan dhalinyarada maanta si ay uga maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaana waxaa kusoo badanaya muddooyinkan dambe dhalinyarada ku shaqaysta xirfadda sawir qaadista dhalinyarada qaada sawirada duubana muuqaalada ayaa inooga warbixinaya xirfadda ay ku shaqaystaan sida ay noloshooda uga maareeyaan caqabadaha ay kala kulmaan iyo sidoo kale waxa ku dhaliyay inay xirfaddan ku shaqaystaan waan dhawahay magacaygu waa maxamed cali aadan waxaan ahay cameraman waxaana ka shaqeeyaa beerta kismaayo saad ogsoon tihiin cameramanku marka lagu yidhaahdo waa qof sawiro qaada oo bulshadaas u shaqeeya bulshadana markaa u shaqaynaysid way kala duwan yihiin qof walboo sibaa kula kulmaysaa dadkaa kala duwan sideeda kalena camerada lagu sheegayo markaa sawir qaadaysid waxaa waaye inaad shaqo soo tagtay shaqada aa usoo aaday ama meesha aa u imaatayna waa inaad qof sawir ka qaadaa qofkaas aad qancisaa ood ka dhaadhicisaa inay sawir qurux badan ka qaadaysid aad ka dhaadhicisaa inaad sawirka hadhow si fiican aad usoo editing garaynaysid welina aad usii raacisaa sawiro hore aad editing garaysa inaad tusisid si uu u qanco uuna ku qanco shaqadaada xirfadan ani ahaan waxaa igu dhaliyey waxay tahay qof walba hobiuu leeyahay dadka ibni aadanka ilaahay ma simin nin wuxuu jecel yahay inuu noqdo dalawar nin wuxuu jecel yahay inuu noqdo askari suu dalka u difaaco midna wuxuu jecel yahay inuu dalka waxuu qabto injineer uu noqdo anigana waxaan jeclahay dhallinyarta soo baxeysa iyo dadka soo jaanqaadaya inaa xasuuso u reebo sawir qaadista laguu sheegayo sawirku waa xasuus qofka u galaayo aayihiisa dambo ama beri kadib xitaa ilmihiisa tusi karo dhihi karo aabbo waagaa yaraa saana u ekaa haddana waa kana saana u ekaade wallaahi caqabado badan aan kala kulmay oo ay ka mid tahay markaad sawirka qaadaysid dad qaar dabeecadooda ma kala dubna qof waxaa arkaysaa oo sawir aad ka qaaday oo waqti aad gelisay oo laga yaabaa maanta labiiy tobankaad asaga u shaqaynaysay caawa markii sawiradii aad usoo wada qurxisid aad adiga ka sugaysa u yaraan lacag toban dollar ama shan iyo toban dollar ama labaatan dollar camal aad ka sugaysay markii sawiradii wuxuu ku leeyahay dhowr xaba iisoo dir lacagtaan kuu soo diraa marka waxaa laga yaba adig qofki inaa aamintid wixii sawir dhan aa u dirtid kadibna lambarka whatsappka ama lambarkii caadi uu ka hayab inuu baloog ku saaraba sawiradiisna uu helay lambarkaagina baloog u saaray magacaygu waa xasan cusmaan cabdi kuna magac dheer xasan xiis kuna nool magaalada kismaayo kuna shaqaysta xirfadda kameramaannima run ahaanta horta sideedaba qof ma arkino haddii inuu wax barta keliya wax kuma helayo shaqsiyaanteeda tusaalahan kaaga soo qaataan iskuul waxabagala kuristay toban kenya kasoo bogay dalka saanumid ilaa shahaadooyinka boorsada ku jiraan kalama soo bixin oo calaashaan shaqooyin oo dee caadi ah maan helin marka laba kun iyo lix iyo tobanka igu dhalatay inaan ma arkino saxaafadda iyo kaamerimaanima howlahaas aan barto marka ayada keligeed maaha laakiin xirfado badanaan bartay laakiin xirfadaan u arkay inay anfici karto hadda loo baahan yahay waxay hadda xilliga lix iyo tobanka ka hadlaya ayada ahayd kadib adig waan bartay muddo lix bilood saxaafadan baranaya sideed biloodka videography sidii muuqaalada loo duub loo habeey sawirada si loo qaada loo duub loo habeey aan bartay haddana afar bilood dheeraada kusii darsaday adig ugu dambeyn laba kun lix iyo tobanka markaan buu hadda iskuulkii wixiga dhammaystay kadib dalkii waxaan imid laba kun sagaal iyo tobanka halkaasaa shaqooyinkay ka bilow kaamerimaanimada ilaa haddana waa ku taa ku taaganahay walaal waxaa ku bartay kenya ku bartay gaar ahaan midna horta si maxalli ah waxaan u bartay oo saxaafadda qarash ani aan iska bixinay oo waxay igu taageerisay walaashay madaxda kor allaha yeela iyada igu taageerisay xilligaas iga weyneyd oo haddii reerka waa gacanta ku haysay wixii markaas ka dambeysay sidii muuqaal duwisi iyo sawir qaadistana waxaan ka barta hay-adda yebladho n r c oo norwegian ah ayaa xirfadaas noo taageerisay qalabkii iyo wax walbaadi aa loo baahan yahay marka halkaasaan ka bartay shahaadooyinkeedii waxa kulena halkaasaan ka helayba